degmada elberde gobolka baayo weyba lagu shii dekay iskoolka gabdho oo weeldhada doonta degmada waana fursado shalduwan ku helo doonaan gabdho degmadayo deegaanada hoosgoyo waliba munaasabada shiidikowka iskoolka ku qeybgalay gudoomiyaha degmada elberde iskuduwaha wasaaradda walbarashada taliyaha booliska waalidiin maamuliinta iyo macalimiinta harumo walbarashada degmada iyo mas-uuliyiin kale hirgelinta mashruucan iyo waliba usa haay ku muddo la sugay walibana usa door muuqda ku qaaday islamarkaasna ha ku shaqeeyay ballan gaadyadii isu suubi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagare gudoomiyaha degmada eelberde xaadi siraad cumar iyo weliba faahfaahin kubiyey ujeedkiiyo muhiimada lagu leeya shiidikowka is-oolku iyo weliba dhismooji usoonaan mahadnagay dhammaan mas-uuliyiinta ku qaybgalay hirgelinta mashruucan oo waltarwiin leh bilaanta degmada raxmaan raxiim waxaan taaga ku faraxsannahay inaan halkan u joogno munaasabad dhagax dhig ah oo iskuul casri ah oo noociis markii u horeysay lagu hirgeliyo degmada ceelberde oo gaar u ah gabdhaha iskuulkan oo mashruucalayihaahdojiisii waxaa weeye waxaan isleedahay waa mashruuc aad muhiim ugu ah waxbarashada iyo tayeynta waxbarasha iyo koruqaayada tayada waxbarashada gabdhaha runtii aad baan ugu faraxsannahay waxaan marka koowaad u mahad celinaynaa alla subxaana watacaala marka xigtana waxaan u mahad celinaynaa dowladda koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweyne cabdicasiis wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan xukuumadda koonfur galbeed oo dadaal laxeel leh ugu jirto sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan caafimaadka biyaha runtii aan aniguna markhaati ka ahay wax badan degmadan ceelbirda laga qabtay maantana waa dhagax dhig iyo shaqadii oo bilaabanayso waxaa weeye ilaahay baa mahaddaas iskale wasiirka ganacsiga iyo warshado koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cabdi maxamed iyo doorweyn kale taabagelinta mashruucan use oo husay in dhismo iskoolka gabdhahiisa nagada doona kuwa walweyn ku tara doona baayaadka walbarasho ee ku jira degmada eelberda